R-O-N-G. I am Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah siddeed iyo tobanka bisha sebteembar sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bare saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno tartan kubadda cagta ah oo ka socda magaalada jowhar kooxaha ee tiradooda waa qolada biida la yidhaahdo waxay ka kooban tahay toban koox qolada siidana waxay ka kooban tahay labiyo toban koox waxayna ka kala yimaadeen magaalada jowhar xaafadaheeda ciyaarihii iyo heesaha ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
saraakiisha sharci fuliyaasha ee magaalada caasimadda ah ee washington d c ayaa heegan la geliyey ka hor dibadbax maanta oo sabti ah la qorsheeyey in lagu qabto aqalka koongareeska ee capital hill halkaasi oo rabshado ay dad ku dhinteen ay ka dhaceen horaantii sannadkan dibadbaxyada oo loogu magacdaray justice for j six ayaa lagu taageerayaa eedeysanayaasha xabsiga la dhigay kadib weerarkii bishii januari lixdeedii kaasi oo taageerayaasha madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ay isku dayeen in ay joojiyaan xaqiijinta guushii madaxweyne joe biden ee doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii bilayska xarunta capital hill ayaa sheegay inay ka warhayaan fariimo dhanka internetka laysku dhaafsaday oo ah inay dhici karto rabshado ayna heegan ku jiraan haddii uu qalalaasaha la sheegayo dhab noqdo taliyaha bilayska ee aqalka capital hill tom manger ayaa waxa uu sheegay inay si dhab ah u qaadanayaan xogaha sirdoona ay helayaan maangar ayaa si gaar ah walaac uga qaba inay suurtagal tahay inay isku dhacaan bannaanbaxayaasha iyo kuwa ka soo horjeeda kuwaasi oo bannaanbaxoodu uu ka kala dhici doono meel hal kilomitir isku jirta dowladda faransiiska ayaa safiirradii ka joogay maraykanka iyo austreeliya u yeeratay jimcihii tallaabadaas oo ah mid ay xukuumadda baris ku muujinayso carada ay ka qaaday heshiis militari oo dhex maray dowladaha maraykanka ingiriiska iyo austreeliya xiriirka maraykanka iyo faransiiska ayaa ahaa mid wanaagsan tan iyo qarnigii siddeed iyo tobanaad tanina waxay maraykanka uga dhigan tahay qaraaca iyo wax aanan la filayn wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska ayaa sheegtay in u yeedhashada safiirkoodii washington ay tahay markii ugu horreysay abid ay faransiiska sidaas yeesho carada faransiiska ayaa timid kadib markii maraykanka iyo ingiriiska ay austraaliya la galeen heshiis ay malaayiin dollar ku kacayso oo ay austraaliya ku dhisi doonto gujisyo ku shaqeeya awoodda nucleerka arrintan ayay saddexda dhinac u arkaan mid ay ku wiiqayaan awoodda sii baahaysa ee shiinaha warkii dunida ayaa intaas inagaga dhan haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa jowhar inoogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan waxa uu idinka imanayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa tartan kubadda cagta heerarka labaad iyo saddexaad oo ay ka qaybgalayaan laba iyo labaatan naadi oo ka dhisan magaalada jowhar barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah axmed maxamed fiidow oo loo yaqaano gaasow waa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta magaalada jowhar maxamed cabdi miine gudoomiyaha guddiga anshaxa tartanka iyo cabdulaahi aadan diheeye oo loo yaqaano jeesbile madaxa guddiga garsoorka marka hore waxaa sharaxaya sida tartanka uu ku bilowday iyo cidda soo qabanqaabisay axmed gaasow gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta magaalada jowhar
walaalkii horte waxaa noo socdo kubad degmada tan jowhar ka socoto xiriir kubadda cagta degmada uu soo qabanqaabiyey oo howlwadeen ka yahay kubadaasina waxa waaye heer waxay iskugu jirtaa heerka labaad iyo heerka saddexaad waa b iyo c ayay iskugu jirtaa wuxuu noogu socdaa kubadda aad iyo aad ayay u qurux badan tahay meel fiican ayay noo maraysaa kooxaha ee tiradooda waa qolada bida la yidhaahdo waxay ka kooban tahay toban koox qolada siidana waxay ka kooban tahay labiyo toban koox waxayna ka kala yimaadeen magaalada jowhar xaafadaheeda ayay ka yimaadeen qayb ka midana waxay ka yimaadeen tuulooyinka ee degmada jowhar u dhadhow oo sida raqayle banaane bayaxaaw meel la yidhaahdo daanyiri dhulkaasay ka kala yimaadeen marka aad iyo aad ayuu noogu socdaa kubad ee qurax badan ayaa noo socoto
waa mahadsan tahay gaasow maxamed cabdi waxaa tahay gudoomiyaha guddiga anshaxa shaqada guddiga uu ciyaarta ku leeyahay maxaa nooga sheegi kartaa bacdi salaam insha allah guddi ahaan anshaxa annaga waxaan ciyaartaas leenahay maalintaas in aan maalin kastoo ciyaar dhacayso guddiga anshaxa waa inuu goobjoog ahaadaa wix ciyaar dhibaatooyin iyo wax kasta oo ka dhaco si ay u ogaadaan ha naqato garsoor ha naqato ha naqato ciyaaryahano qalab guddoomiyaal ha naqato si anshaxa iyo wanaagga ciyaarta aan u ilaalino waxyaabaha ugu weyn horta oo dhibaatada ka keeno ciyaartooyda waxay tahay muqaadaraadka ay isticmaalaan sida kaniiniga iyo taabuuyada iyo waxaas aan aadka kala dagaalnaa waayo dhallinyarada maanta waxay isticmaalaan taabuu marka waxaan kaga dignaa markastoo waxaana loo qabtaa waqti ciyaarta ka hor birmamitin la dhaho oo laisugu yimaado afarta saac ama labada koox iyo sargaaladooda loo waco looguna sheegay in ay iska ilaaliyaan waxyaabahaas oo kale waxaa dhacdo ciyaaryaana dhibaato oo sameynaya sida garsooraadka iyo waxyaabaha guddiga iyo buuqya ay sameynayaan ayagana kuwaasoo kale waa kala tacaalna dhowr marna u sheegna waana waxayna nagala kulmaan haddii ay amarka qaataan ganaaxyo haddii mar labaad uu kusoo noqdo hadan waxaan kusoo celiya mar labaad ganaaxaas hadduu saddexaad sameyno ciyaarta dhan ayaa laga joojiyaa maxamed cabdi waa mahadsan tahay jesbile waxaa tahay guddiga garsoorka ayaad guddoomiye u tahay bal waxaa noo sheegtaa shaqada guddiga garsoorka iyo sida hadda maaragtay adinka iyo ciyaartooyda aad iskula falgashaan bismillaah maadaama ay madaxa guddiga garsoorka waxaan diyaarinaa kulan weliba garsoorayaal oo ciyaartaas inay qabtaan waajibaadkooda gutaan ciyaar kasta waxaan u diyaarinaa afar garsoore oo iskugu jira garsoorka koowaad garsoorka labaad garsoorka saddexaad garsoorka afraad garsoorka koowaad wuxuu qaabilsan yahay gudaha ciyaartaasoo wadaa isaga ayaa mas-uulkaa laba kaaliyoo leeyahay kaaliyaha koowaad iyo kaaliyaha labaad waa laba canahaaye kaaliyaha afraad wuxuu qaabilsan yahay bedelka inuu bedelo waktigana u hayo garsoorka uu la socodsiiyo iyo wixii lagu daraayo intaas waxaa dheer waxaan u sameynaa inta aan la gaarin kooxaha markay yimaadaan laba garsoor ayaa kasoo qayb gasha bermat meetinka la yiraahdo si ay ugu sheegaan kooxaha garsoorku waxa uu hadhooti la kulmi karo waxaas waxaas hadee dhacan saasaa dhacayso boorteeriga haddoos intaas saacadood daqiiqadood haysto intaasoo qabanaya shaqadooda waa intaas ciyaartooyda aad koobkan u qabateen ma dhallinyaro da-aadooda intee la eg waayo midda kalese ma jiraan cid taageero ah kaga heshaan howshan tartanka bismi illaahi raxmaan raxiim horta dhallinyarada da-dooda waa dhowr nuuc ayay iskugu jirtaa waxaa ugu badan ee ugu koreeya ciyaartooyda waa da-da labaatanka sane ah ilaa iyo lix iyo toban sano shan iyo toban sano ayay u dhexeeyaan labada qayb ee kala ah biida iyo siidaba siida hal leebala dhiilo oo shan iyo toban jiro ilmo ah ayaa u badan qolada kale biidana waxaa u badan ee dadka labaatanka sideed iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka ayaa ciyaaraan horta foongarayn hadda weyn oo gooniya aan helno annaga ma lahayn waa wax oo bulshada dhexdeeda iyo maaragtay ciyaartooyda dhexdooda aan ka qaadno ayaan wax weliba ku socodsiinaa maayna hadda kambeni maantana dhaqaale dhaqaalana siiyo amba maamul dhaqaalana siiyo ma jiro waa un bulshadaas tiimamkaasi jiro labaiyo labaatanka koox ay jirto dhaqaalo laga aruuriyo ayaan wax ku socodsiinaa horyaalka bilowgiisa kooxdii waxaan ka qaadnay lacag gaaraysa afartan doolar ah ayaan ka qaadnaa heerka biida ay ee heerka siida ebo kooxdii waxaan ka qaadnaa afartan doolar ayaan ka qaadnaa marka afartankaas doolaraan ka qaadna waxaan ku maaraynaa marka garoonkii abni ahaan iyo waxaan ku maaraynaa nuuryadii garoonka iyo biyihii ay isticmaalayeen labadaas tiim iyo maaragtay garsoorka marka garoonka dadka daawanaya lacag may kusoo galaan mise waa free wax lacag la yirahdo kuma ay soo galaan garoonka maba noo xirna garoon noo xiran ma ahin wax lacag ahoo laga qaada anba xataa ay la sameeya ma jirto
maxamed cabdi ciyaartooyda iyo guddigiina anshaxa ma kala kulantaan dhibaato sidii amarada iyo sida arabtaan in hawsha ay u socoto wax caqabada ma kala kulantaan
sax weye caqabado badan waxaan kala kulannaa oo caqabadahaasna waxaa ka mid waxaad arkaysaa ma haystaan macalimiintii kooxaha oo watay tababaro fiican ma haystaan oo ciyaartii wax badan kama fahamsano asagoo meesha jooga markii ciyaartooyda oo dhibaato geysto asaaba kula dagaala ciyaaryaankayga muxuu sameeyo kugu haystaa asoo si sharci wax ugu sheegtay mise ganaax ciyaaryahanka qabtay wuxuu dood iyo afar labaatan saac wuxuu u taaganya marka waxaan codsan lahayn mase weydiisan lahayn xiriirka in maamul ahaan laga dhiso tababaro loo sameeyo dadka kooxaha wato iyo garsoor dhan walba ayaan ka dhiman in macnaa nagala taakuleeya mar dhow waxaan xilnay seminaaro hadda dhow oo xiriirka ururka magaciisa hirshabelle oo noo sameeyey ayaan helnay taasna naguma filno waxaan u baahannahay inaan wax badan helno si ay dadkeena u horumaraan dadka markay wax fahansan yihiin wax waa laga dhaadhicin karaa laakiin qof aan wax aqoonin wax ma laga dhaadhicin karo waa mahadsan tahay maxamed cabdi jesbile guddigiina oo garsoorka ah xaggee tababaro ka heshaan mise wax tababara ma haystaanoo waa uun shaqo iska socoto horta shaqo iska socoto ma jirto haddaan la helin horumar wax soconayo ma laha marmarka qaarkood waxaan ka helnaa xiriirka ururka hirshabelle haddi u dhow laba garsooree na soo tababartay garsoorayaal oo hore u jooga qabiir badan oo tababar badan soo qaatay ayaa garsoorada dib u soo saarto garsoorayaal kale waxaana la sugaynaa ayagana dadka anaga soo saarnay oo tababarada hore usoo qaadanay oo xiriirka kubadda cagta na soo siiyo tababar annagana dib ayaan dad usoo tababarnaa hadday yimaadaan tababar kalena ayagaan usii diraynaa dadka aanan tababarnay ayaan dib aan ugu sii dirnaa tababaradaas waaweyn ee xiriirka bixinayaan waxaan rajaynaynaa aanaka codsanaynaa xiriirada midka ururka hirshabelle in barnaamijkaas aad ay ugu soo noqnoqaan ay kala hadlaan xiriirka kubadda cagta soomaaliya in tababar badan ay helaan garsoorada si aqoontooda ay horumarto sababtoo ah aqoonta way sii socotaa maalin bil weliba waxa lagu soo daraa sharciyada in sharciyadaas lagu soo daray si aan ula jaan qaadno aan ula qabsano in tababarada aad ay u bataan rajaynayna insha allah waa mahadsan tahay gaasow dhalinyarada tartamada ka qayb qaadanaya ma yihiin kuwa u diyaarsan inay ka qayb galaan mise qaara xifaaltan iyo waxyaabo kale u yimaada markaa fiirisa bismillah horta dhalinyarada meesha iskugu imaanayso waa dad aad iyo aada u tiro badan bini-aadanka maskaxdoodana lama wada qiyaasi karo laakiin qayb oo maanjooratadii waxay u badan yihiin dad u diyaarsan kubadda cagta inay ciyaaraan waxaa laga dhex arkaa laakiin sideedaba qof oo maaragtay iska qaab daran way ku dhex jirtaa dadka islamooda toosno laakiin sida badan boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay u badan yihiin dhallinyaro u diyaarsan kubadda cagta inay ciyaaraan dadweynaha heer jowhar waa dad aad iyo aada u jecel kubadda cagta u jecel oo mar weliba yimaado ciyaarta hadday dheelayaan seersiida hadday dheelayaan iyo b e a wixii dheelabo garoonka waxuu loo yimaada si aan macquul ahayn ayaa loo soo buuxiyaa aad iyo aad ayay u jecel yihiin ciyaarta inay fiirsadaan maxamed cabdi maxaa is leedahay guddigiina haddii wax laga qabto waxyaaba aad is leedahay hawsha a haysaan micno weynay samaynaysaa
insha allah waxyaabahaan hayna horta annaga wax badan ayaan u bararnaa waxaad arkaysaa dadka annaga maadaama aan u qaabilsana anshaxa anshax darada ciyaartooyda samayso maamul ha naqdo ciyaartooy ha naqdo taageero ha naqdo ma lahan xeendaab no kala celiyo mase shabaqi wax noo waxe garoonkeena wuu iska fiidan yahay meel kasta waa laga soo geli karaa annagoo arrintaas ay jirtay darteed amnigiin xataa aan seef ahayn aan diyaar u nahay inaan hawshii qabno laakiin waxaan jeclaan lahayn in garoonkii noola dhiso noola kala xadeeyo taageerihii iyo qofkii macnaha aan ganacna xataa wuxuu fariisanayaa keedka dhinaciisa kale oo iska joogaa macnaha taageerihii waa iyo ciyaartooydii meel iskuma jiraan oo wax kala xeendaaba ma lahan macnaha dhibaatadaasna waxaa keenaysa garoonkaas dhisnayn darteed
jasbile tirada garsoorayaasha hawshan wada maxaa nooga sheegi kartaa
hadda garsoorada hadda shaqayso tiradooda waa toddoba garsooro waay todobada garsooro waxaa tarayn qabto afaraad train qabto saddexna trainin ma laha marka kulligood guud ahaan waa toddobo ma dhammaantood waa rag dhalinyaro ah wada waay
gaasow ciyaaraha way badan yihiin waa tartamada kubadda cagta koleyga miiska basketka inta badan waxyaabaha kan guddoon xiriir degmo johar waxyaabaha inta badan magaalada laga ciyaaro maxaa nooga sheegi kartaa iyo sababta ciyaaraha kaloo tirada badan loo heli waayo
horta johar ciyaarta ugu badan oo la dheelo waa kubadda cagta waaye kubadaha kale ee ciyaaraha kale weli ma noo suurtagelin laakiin rajadaas waa ay jirtaa oo xiriirka basketka kale waa waxbaa ka bilaaban laakiin weli nooma wada hagaagin oo kubadahan la ciyaaro ciyaarahan la wada ciyaaro ay sida badan ma wada helna laakiin manjorat waxaan aad u helnaa kubadda cagta ayaan aad ugu dhisannahay basketkana waxbaa ka bilaaban wixii kaloo dhimanna hadduu ilaa yiraa rajo waa laga leeyahay in la dhammaystiro laakiin weli waa waxbaa qabya naga ah tartankan waxaad ii sheegtay inuu yahay heerka labaad iyo heerka saddexaad heerka koowaad maxaa ku dhacay oo cilad maa jirto maya cilad ma ay jirto heerka koowaad heerka koowaad hadda ayaa waxaa u dhammaaday horyaal ayaa u dhammaaday oo isteedka hirshabeelle oo martigelinayay ururka xiriir kubadda cagta ee hirshabeelle koob uu waday oo mas-uuliyaddiisa u lahay ayaa jiray waa uu soo gebagaboobay waa uu dhammooday tiim ayaa qaaday tirada ee kasoo qayb gashana waxay ahayd lix koox ayay ahaayeen lix waxaa kasoo qayb galay tiro lix koox ayaa kasoo qayb gashay kaasi waa uu noo dhammaaday markuu kaas dhammaada ayaan bilownay biida iyo siida ayaan bilownay markaasi ciyaartan hadda socota ee heerka labaad iyo heerka saddexaad goormay soo bilaabatay qorshihiinana goormay tahay inaad soo gabagabaysaan bismillaah walaalkay horta ciyaartan waxaa aan bilownay sagaalka bisha toddobaad ayaan bilownay muddo saddex bilood ayuu socdaa waxaana aan rajaynaynaa waana labada guruub oo biida iyo siida ayaa isku dhex socoto waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo muddo bil kale ah ayaa ku darsoomayso horyaalkan wuxuu kusoo gabagaboomaa muddo afar bilooda ayuu ku dhammaanaa haduu ilaa yirahdo sagaal saac iyo wuxuu bilowdaa iyo bar ayuu bilowdaa lasoo istaagaa garoonka markaas ayaa ciyaartoyda waxaa lagu sameeyaa in faylka ay yimaadiin la saxo markii la saxo kabaacdi muddo sagaashan daqiiqa ah ay garoonka gudihiisa ay ku jiraan ciyaaraan waa toban iyo laba saac oo shan dhiman ayay ciyaarto sida badan ay dhammaataa haddii wax barbaleema aan xilligaas aana la kulmin labada gruub waxaa loo kala ciyaaraa muddo waxaa toddoba biri waxaa ciyaarayo qolada biida ayaa ciyaarto toddoba birina waxaa ciyaara siida ayaa ciyaarto waxaan u wadnaa sitimaan sitimaan ayaan u qabanaa maanta jimco kale hadduu uu bilowdo jimcadeeda kale qolada kale haddana bilowdo hadduu sabdi saas ayaan iskugu dhex wadnaa marka kooxahan hadda tartamaya cid ay taageero ka helaan ama shirkada magacooda ay ku ciyaaraan oo ka taageerta dhinaca dhaqaalaha ama dharkii maaliyadda iyo kabihii ma jiraan
dhalinyarada sida badan ayagaa istaakuleeyo laba laba tiim iyo hal tiim waxsaas micmaaqan ayaa waxaa ah magac kambeni ku dheelo laakiin wax hadda oo naf leh ay ka qaataanana ma jirto laakiin sida badan dhalinyarada ayagaa istaakuleeyo hadday kab noqon laheyd hadday funaanad noqon laheyd sagsaantooda ayaga ayaa dhexdooda wax iska iska aruuriyaan bay wax ku qabsadaan waa mahadsantahay jesbile ugu dambeyn maxaa is leedahay tartankan socda iyo tartamadii kale haddii ay heli lahayeen taageero dhinaca garoonka ha noqoto ama ha noqoto moralka ciyaartooyda wax badanaa kordhi lahaa
horta markuu wareysto muhiimad waxa waaye in moral la helo hadda waxa lagu shaqeynaya waxay tahay moralkii inay jecel yihiin dadka sboortiga lagu shaqeynaya laakiin waxay rabaan wax lagu kaabo hadda markaan kasoo hadla garsoorka oo kale wuxuu ku shaqeeya si volunteer ah wax lacag kuma qaata garsoorka si volunteer oo dadku shaqeeya mutabacnimo ah haddii uu dhiirigelin sii helo shaqada inta oo ah inka badan oo qaban karyaa ciyaartooydina hadday taakuleen helaan ama meel ay ku tiirsan yihiin si fiican waa loo xakamayn karaa ciyaaryahanka xakamayntiis waxa waaye haddii oo koob isdabayaal uu helo oo naadi lafongareyna uu helo waa la xakamayn karaa xataa isaga xoog waa loosoo isticmaali karaa sharciyada had sharciyada qaarkood marka aad dul dhigto naadiga iyo ciyaaryahanka dhib ay ku tahay waxay noqonaysaa haddana inay dadka bulshada ay dhexgalaan ay wax ka soo urursadaan laakiin hadday meel ku tiirsan yihiin sharciyada iyo kaabayaasha kale meesha aad bixinayso haddii la ganaaxo ciyaaryahanka haddii naadi la ganaaxo meesha ay ku tiirsan aad bixinayso waa maasantahay maxamed cabdi maxaa ku dar leed adiga
sidoo walaalkay sheega waaye caqabadahaas waa sax waa way jiraan dhaqaalaha la-aanta ka jirto macnaha kooxdii haddii ay garoonkii dhaqaalo ka qaadanayso mase maamul u taagan isboorti inuu dhaqaalo geliyo oo la heli lahaay mase waxyaabaha kooxdii inta loo yeero meesha maadaama ay koobaha ka gadanayso ee dharka ka gadanayso lacagta ay fiig ay ku ciyaaraysa iyada baxsanaysa haddii la heli lahay intaas wax ka qaabilo waxay naqon lahayd moraal wanaagsan ee isboortiga oo u naqon lahay insha allah marka haddii intaas la helo waxaan isleeyahay dad diyaarsan oo sports u nugula in la heli lahay marka aan hadda samayn oo kale ganaxyada oo kale kooxaha ku ridna ciyaaryaanka uu dhibaatada u geysto kooxdii waxay se keensanaysaa racfaanyo badan ay leedahay anaga wax ma haysano waxay noqonaysaa xataa inay ku naqdaan xaafadaha iyo dadka magaalada inay wax kasoo aruuriyaan sidaas darteed wax iskaga baxshaan waa mahadsantahay gaaso ugu dambeyn maxaa is leedahay tartankan iyo tartamadii hore ay qabateen moralkii dhallinyarada waa uu ka bedelay
horta mar weliba markii tartan la qabto wax isbedel ayaa imaanayo mar weliba horumar ayaa lasii gaaraa haddaan u helno maaragtay kaalmaanta haddee loo helo oo dhinaca xiriirka soomaaliya laga helo haddee laga helo maamul ha noqoto waxaan u malaynaya isdabajuug haddee loo helo ee macalimiinta tababar loo helo garsoorka oo kale tababar loo helo maamulka ee xilligaas degmada ka jiro ay tababar ay helaan waxaan u malaynaya markaas isbedel badan inuu imaa doono oo kubaddi markaas waxay noqon doontaa dad uda diyaarsan inaan noqon doonno hadduu ilaahay yidhaahdo
intaa waxaa ku eg barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada jowhar intaanu ka gaarino toddobaadka xiga barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned dhaqani haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa caawa la cayaari doonaa haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamada la cayaarayo caawa waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha wolverhampton wondres iyo brandford kooxda arsenaal ee kubadda cagta oo toddobaadkii hore ka soo kabsatay laba guul darro oo xiriir ah oo soo gaaray ayaa waxa ay marti u noqonaysaa caawa kooxda kale ee banley liverpool oo ka mid ah kooxaha ugu sarreeya horyaalka premier leagana waxa ay marti gelin doontaa kooxda crystal balas ee kubadda cagta kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga ee manchester cityna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda southampton tababare bebe gardiola iyo kooxdiisa ayaana sanadkan si weyn u abaabulan iyagoo wata jack grilish oo boqol milyan ay ku soo iibsadeen waxaana ay doonayaan inay difaacdaan horyaalka premier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafa ay ku guulaysteen kooxda norwich cityna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda kale ee watford aston villana xilli dambe oo caawa iyo waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee everton kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana kulamadaasi ka mid a kan u dhexeeya kooxaha janowa iyo fiorentina inter milan oo horyaalkaasi ku guulaysatay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa ay la ciyaari doontaa kooxda bolonya halka kooxda kale ee samantana ay la ciyaari doonto kooxda atlanta dhinaca iyo horyaalka dalka sbain ee laliigahana kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana ka mid a kulamada ugu soo horeeya kan u dhexeeya kooxaha rayo volcano iyo getaf kooxda atlantic madrid oo ah tan difaacanaysa horyaalkaasi laliigana waxay la ciyaarayaan kooxda kale ee atlantic bilbaw waana kulanka ugu adag kulamada horyaalka laliigaha dalka sbain ee caawa la cayaarayo kooxda ilja ee kubadda cagtana waxa ay martigelinaysaa kooxda levante deportivo alvesna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee ososuna horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ayaa toddobaadkan la ciyaari doonaa iyadoo kulamo kale oo ka tirsanna berito la ciyaari doono dalka faransiiskana laba kulan oo keliya ayaa la ciyaari doonaa kooxda lins ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda horyaalka faransiiska ee liigwanka difaacanaysa ee liil santitianna waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee bakdoor dhegaystayaal natiijooyinka ciyaarahan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenii kale ee soo socda xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa
mahadsan samakaab oo ciyaarihii inoo akhriyey haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
jawiinan jilaal araaguhow jidadku ay xariid jirto jawigu qawadow maxaagan jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa jawiilan jilaal araaguhow jidadku ay xariid jirto jawigu qawadow maxaagan jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa jalaqsantan jeclay joogsa way awga jooga dheeray wada jiidata jiriya aragaga umajawilbada ila tumataayo unay tumataa umajawilbada ila tumataa unay tumataa jalaqsantan jeclay joogsa way awga jooga dheeray wada jiidata jiriya aragaga umajawilbada ila tumataayo unay tumataa umajawilbada ila tumataa unay tumataa hobay hobay degmada jawiil hobay hobay laabtaa jecel hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo hobay hobay degmada jawiil hobay hobay laabtaa jecel hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo hobay hobay degmada jawiil hobay hobay laabtaa jecel hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo hobay hobay degmada jawiil hobay hobay laabtaa jecel hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo jawiilan dhulkoora wabu dhigay jawigu wabiyadu qulqulayaan jawigu uu yahay qabow jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa jawiilan dhulkoora wabu dhigay jawigu wabiyadu qulqulayaan jawigu uu yahay qabow jamiilay dhulkada ku dhalatiyo jamiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa jooqara lamadii jiibsan way awgaa halka joogata odu jirta jawi ku ah caawaa ma jawiilbad hela tumataa unay tumataa ma jawiilbad hela tumataayo unay tumataa jooharad lamadii jiibsan way awgaa halka joogta ooda jirta jawi ku ahawaa majawilba hela tumataa unay tumataa majawilba hela tumataayo unay tumataa
idaacaddii duurnimo oo dhegaystayaal idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo hobay hobay degmada jawiil hobay hobay laabta jecel hobay hobay caqliga jira hobay hobay kama joogi karo hobay hobay degmada jawiil
jecel hoobay hoobay caqliga jira hoobay hoobay kama joogi karo hoobay hoobay degmada